barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin kowda bisha koowaad sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo sahre cabdi axmed
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin kowda bisha koowaad sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona jacfar kukaay iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a magaalada nairobi oo lagu qabtay kulan lagu falanqaynayay muhiimadda ay leedahay iscafinta waxaan u joognay aan ka hadlayay sida qofka ibni aadanka emotionkiisa u maarayn lahaa sida u ogaan lahaa emotionkiisa sababtoo cafinta ma aadi karno ilaa qofka uu ogaado qiiradiisa qofka markuu dembi kaa galo dembigiisa waxay noqotaa in aad qiiro ka qaaday ayaad uga carootaa qofka so waxaan ka hadlaynay emotional management waxaan ka hadlaynay stresska dhibka uu leeyahay weliba aan kusoo gabagabeeyey maaragta cafinta waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay gabdho yaryar oo waxyaabaha la isku qurxiya ka sameeya dhirta dabiiciga ah
sidoo kale waxaanu idiin haynaa kaalimihii suugaanta
kaalimahaasi heeso ee dhinaca sannadka cusub iyo guud ahaanba barnaamijka waad ku maqli doontaan heesaaan ugu talagalnay sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaanan meesha ka marnayn balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walaacsan yahay tallaabada ay dowladda iiraan muwaadiniinteeda kaga hor istaagtay inay ku xidhiidhaan baraha bulshada iyadoo isku dayeysa inay qaboojiso dibadbaxyo xukuumadda looga soo horjeedo oo dhowr maalmood ka socday halkaasi dowladda iiraan ayaa xayirtay adeegsiga telegram foto sherin iyo instagram axaddii lasoo dhaafay waxaana taa barbar socday xanibaad kale oo lagu soo rogay warbaahinta rasmiga ah iyadoo sheegtay in dhaqaaqaasi ay ujeeddadiisu tahay dhowrista ammaanka dibadbaxayaasha ayaa barahaasi la joojiyey u adeegsanayay iskudubaridka bannaanbaxyadooda waa dibadbaxii ugu weynaa oo dadku ay uga caraysan yihiin hogaamiyeyaasha dhinaca diinta dalkaasi oo dhaca tan iyo labada kun iyo sagaalkii iyadoo isu soo baxyo xilligaasi qabsoomay ay dadku kaga dhiidhinayeen natiijada doorashadii laysku qabsaday qalaanqulka hadda socda ayaa ku bilowday dibadbax kooban khamiistii lasoo dhaafay oo ka dhacay magaalada mashhad oo ah tan labaad ee ugu ballaaran dalkaasi waana xarunta mucaaradka madaxweynaha qunyar socodka ah xasan ruuxaani
goobjoogayaal iyo dadka deegaanka oo aanan ahayn booliis hubaysan ayaa waxa ay ka hortageen in dhiig badan uu ku daato weerar argagixiso jimcihii lagu qaaday kiniisad ku taala dalka masar magaalada qaahira oo ay ku cibaadaysanayeen dadka haysta diinta kiristaanka sida ay sheegeen dad goobjoogayaala sagaal qof ayaa lagu dilay weerarkaasi kadib markii nin dabley ah uu rasaas ku furay dad kiniisadaasi joogay iyo sidoo kale qaar ka dhadhowa oo ku sugnaa baqaar aan sidaas uga fogeyn magaalada qaahira ee caasimada goobjoogayaasha ayaa waxay u sheegeen wakaalada wararka e a p inay u eg tahay in dad badan ay dhiman lahaayeen haddii dadka deegaanka iyo qaar ka mid a dadkii cibaadaysanaya aysan u istaagin inay ka hortagaan falkaasi argagixiso
duhur wanaagsan dhegaystayaal sannad wanaagsan meel walbo aad nagala socotaan halka aad naga dhegaysanaysaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaya haatanna kenya xaafadda isli ee magaalada nairobi waxaa lagu qabtay kulan lagu falanqaynayay faa'iidada ah ay leedahay in dadku ay iscafiyaan iyo doorka ay nolosha ah ka qaadan karto waxaana kulankaasi ka qayb galay dhalinyaro u badnaa soomaalida ku dhaqan magaaladaasi nairobi wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa la kulmay islamarkaana wax ka weydiiyey safiyo faarax oo cashirada bixinaysay iyo qaar ka mida kasoo qaybgalayaasha kulanka magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda isli waxaa maanta lagu qabtay kulan lagu wacyigelinayo bulshada gaar ahaana kulanka waxaa diiradda lagu saaray muhiimadda uu cafiska u leeyahay ee bulshada soomaaliyeed kulankan oo ay soo qabanqaabisay xarunta oo jaamac ee dhaqanka ee xaafadda isli waxaa cashirada iyo muhiimadda kulanka uu leeyahay qeybaha bulshada u qeybinayey safiya faarax bande oo ah aqoon-yahanad soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa ka timid marka hore kusoo dhawow v o a muhiimadda kulankan uu u leeyahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaana kuwa ku nool islii muxuu yahay aad baan u mahadsantaa walaalkay kulankan wallaahi wuxuu ahaa kulan aad u cajiib ah kulan oo aan dareemi karo inta imaatay inay ka faa'iideen forgivenesska horta waa cafinta qofka ibni aadanka inuu naftiisa cafiyo inuu cafiyo dadka la nool laakiin waxa ka horreeyey oo aan ka hadlayna wuxuu ahaa oo muhiimadda all day maanta from laga soo bilaabo labada labadii iyo barkii duhurnimo ilaa hadda waxaan u joognay aan ka hadlayay sida qofka ibni aadanka emotionkiisa u maareen lahaa sida u ogaan lahaa emotionkiisa sababtoo cafinta ma aadi karno ilaa qofka uu ogaado qiiradiisa qofku markuu dembi kaa galo dembigiisa waxay noqotaa in aad qiiro ka qaaday ayaad uga carootaa qofka so waxaan ka hadlayna emotional management waxaan ka hadlayna stresska dhibka uu leeyahay weliba aan kusoo gabagabeeyey maaragta cafinta cafintana waa aad iyo aad bulshadeenna waxaan ugu baahanahay si aan caadi ahayn waxaana mar kasta aan sameeya topic kastoo aan ka hadlayo forgivenesska wuxuu ii yahay the last one oo laakiin the effective midka ugu horeeyo oo dadka anfacayo oo qof walbana uu irda ka dego isagoo dareemayo inuu rabo inuu dad cafiyo
waaya waxaa ii muuqanayay qeybaha kala duwan ee bulshada dhallinyarada haweenka sida kulanka hadallada laga jeedinayana waxaa kasii horreeyey kulamo kale oo aad meelo kala duwan ku qabatay bal ka waran sida soomaalida ay barnaamijkan uga qayb qaadanayaan iyo sida ay ula jaan qaadayaan maasha allah aad baa umahadsanta waa su-aal aad iyo aad muhiima barnaamijkan horta wuxuu bilaabmay this year february ayaan bilaabay in soomaalida aan usoo bandhigo personal development ayaa la dhahaa magacaasna waxaan ku keenay weliba aan u furay group dhan iyo community oo la yiraahdo mastering power within oo micnaheedu uu yahay qofka awoodda gudihiisa awoodda gudihiisa powerka ee leedahay marka ilaa haddana natiijo aad u weyn ayaa soo baxday dad badan ayaa igu xirmay ilaa more than 30000 nearly 40000 people dadkaasoo dhanna ay dareemeen markii hore aan bilaabayo qof walba wuxuu dhahay okay maxay ka hadlaysaa laakiin markay ogaadeen inaan ka hadlayo qofka ibni aadanka sidii uu u ogaan lahaa maskaxdiisa qaybaha ay leedahay garashadaada meesha garashada aan lahayn sida u ogaan lahayd emotionkaagi waxaan helay group aad igu xirmay haddana waxay noqotay from hargeysa meel kasta qof kastoo jooga muqdisho qofka jooga islii qofka jooga anigoo london jooga ayay ila soo xiriiri jireen weliba arday ay jiraan onlineka ka qaadan jira oo today dadkii ahaa maanta hadlayay oo experiencegooda sheegayay waxaana filayaa in aysan intaas kusii ekaanin personal development aan insha allah tegi doono xamar aan tegi doono meesha dadkeena
waxbarashadoo kaleeto iyo aqoonta waad ku soo qaaday kulanka oo aad baa looga hadlayey weliba waxaad ka sheekeysay adigoo hooyo ah oo lix caruura haysta in haddana aad waxbarashadaadii aadan ka caajisin bal arrintaas iyo caqabadaha ugu badan ee aad la kulantay okay walaal horta maasha allah aniga hooyaan ay lix caruura leh oo weliba ku dhashay wadan qurba ah aysan easy ahayn wadamadeeno kale markaa joogno waxaa helaysaa qof ku caawiya oo at least cuntada kuu sii kariya markaa college-ka ka timaadid caqabadaha iigu dhibka badnaa waxay ahayd anigoo iskuul ka yimaad cagihii i bararsan daalan oo haddana aan jikada sii galo laakiin waxaan lahaa direction waxaan lahaa go-aan waxaan ogaa hadafkayga haddaanan muujin inuusan hadafkayga imaanin iyo muujismaynin kulankan islii aad ku qabateen muxuu kuso kusoo kordhin karaa bulshada islii wuxuu ku soo kordhin karaa wax aad u weyn because kulankan qof walboo ibni aadan ah haddii intii uu maanta ku dhaqmay inta aan ka hadalna ku dhaqmo oo aan boqolkiiba boqol arkaya dadka ee ka muuqato indhahooda farxad ee ka muuqato yacni wixii aan ka hadlayo wax saameyn ku leh in ay guryahooda bedeli karaan wax walbana gurigu ka bilowda sadaqadan waxaa la yidhaha sooma gurigaana ka bilowdid so qof walba wax inta ka bartay maantay waxaan filayaa insha allah inuu gurigiisa ka bilaabi doono aad baa umahadsanta safiya adigaa mudan walaal qaar ka mida dadkii ka qayb galay kulanka marka hore magacaaga magacayga waa khadar faarax ashkir waxaan deganahay isli waxaan ahay hooyo isli ku nool wallaahi barnaamijkan maasha allah safiya aad baan ugu mahad celinayaa because waxaan ka faa'iiday faa'iidooyin aada u badan aada u badan maalintii iigu horreysaan safiya la kulmaayey waxaan dareemayay wax badanoo culays oo isaaran laakiin hadda waxaan moodaaba inaan caafimaaday marka maasha allah maasha allah maasha allah aada bay u mahadsan tahay walaashay inta badan soomaalida waxaa la sheegaa inay aada isku dagaaleen oo dhibaato badan uu kala gaaray marka iscafiska laga hadlayey maxaa is leedahay wuu kusoo kordhin karaa eh, soomaalida halkan kulanka ka qaybgelaysa walaahi aad buu muhiim ugu yahay aad buu muhiim ugu yahay dadka inay iscafiyaan sababtoo tahay haddaan la iscafin xal lama helo waxa weeyaan cafisku wuxuu kow ka yahay nolosha labada qof oo deriska labada qof oo walaalaha labada qof oo qaraabada intaba inay iscafiyaan aad baan ugu boorinayaa naftarkayga sababtoo tahay cafisku waa kaalinta ugu muhiimsan ilaahay jannadiisana lagu helo adduunkana nimco lagu helo aad baa umahadsan tahay magacaaga cabdirashiid osmaan yuusuf Haye.
kulanka wallaahi aad buu u wanaagsanaa waxaa la qiyaasi karin buu ahaa aad baan ugu maartay ugu mahad celinaa safiyo iyo dadka kaleeto maasha ee kasoo qaybgalay xarunta iyo xarunta oo jaamac oo ayadna qayb weyn ka qaadatay in maaragtay uu kulankan dhaco marka run ahaantii waxaa weeye waa kulankii ugu horreeyey oo maaragtay aan ka qayb galo oo looga hadlaya dareenka iyo qofka siduu isku xakamin karo u xakamin karo dareenkiisa Een, waxaan arkaynaa dad badan oo waxyaalo badan oo aan bulshada u baahnayn ka hadlaayo oo maaragtay sharar weyn qabanhayo iyo hayado bajadiya qaadanay laakiin waxyaalaha loo baahnaa waxay tahay waa qofku in is- la baro siduu isku xakameyn lahaa meeshuu u wajihi lahaa meeshuu aadi lahaa directionka xitaa waa cashirka ay safiyana sisooye ku jiray Een, waxaa kaloo ka mid ahaa in la iscafiyo adduunka weli ma arag intaasaan la ekahay waxaa malayn daati waa kusii dhawaaya ma arag een, meel inta laiskugu yimaado hal iscafiyo dad isle Een, cashir cafis ku fags- ee, ku saabsan meel u ka baxay maarag waxaan isleeyahay cashirkan wuxuu ahaa cashir aad iyo aad wax badan aan uga faa'iidnay dhallinyartii kasoo qeybqabshiyey iyo aniga iyo gabadhii soo qaaqan een, hawshan madaxa ka ahaydana safiyana waa u mahad celinayna waxaan leenahay ha naloo sii badiyo ha naloo sii wado waxaan ogsoonnahay maanta inuu yahay cashirkan cashir ay soomaalida u baahan tahay aad baa umahadsan tahay Eh, maxamed xasan maxamed waxa uu ka mid yahay maamulka xarunta oo jaamac iyo arrimaha bulshada ee xaafadda islii Eh, maxamed muhiimadda kulanka maanta Een, khadar adiga iyo dhegeystayaasha v o daba oo idin salaamaya marka run ama xaqiiqiyan laga hadlo barnaamijkani een, wuxuu muhiim u yahay bulshada wuxuu taabanayay maskaxda maskaxda dadka in dadka dhaqaalihiisa iyo jidadkiisa la dhiso waxaa ka muhiimsan in maskaxdiisa la dhaso Een, safiyo khayr allah siiyo een, waa markii labaad ay ay barnaamijkan ku qabato hadda intii joogtay meeshan muhiimadeeda iyo xirfadeeduna waa sida dadka miskaxdooda loola hadlo miskaxdu waa meesha qofka bini'aadamka hagta inuu caafimaado oo jidh ahaan u caafimaado oo caqli ahaan u caafimaado oo waxqabad ahaan u caafimaadana waxa hagaa waa miskaxda marka cashirku wuxuu horta muhiimaddiis ku saabsanaa qodobadaasay ahayd Een, marka- wuxuu marka muhiim u lahaa bulshada aad baa umahadsan tahay maxamed aad baa umahadsan tahay khadar adigana waa ku salaamaya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
duhur wanaagsan oo sannad wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal sannadihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyarada hal abuurka ganacsiga gaarka ay u leeyihiin samaysanaya kadib markii jaamacadaha ay dhammeeyaan halka ay qaar badan oo ka mida dhallinyaradaasi ay sugaan in fursado shaqo loo abuuro saynab sheekh aadan samater waa gabar dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boorame waxa ay iyada iyo gabdho kaleetaba ay iska kaashadaan in ay soo saaraan waxyaabaha jirka la marsado ee ay haweenku isku qurxiyaan iyagoo adeegsanaya dhirta dalka ka soo baxda wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayayna uga warantay sida ay fikirkan hal abuurnimo kula timid waxyaabaha aan ka sameyno waxa weeyaan natural herbaska waxyaabaha dhulka ka baxa ee dabeeciga ah Een, waxaa ka mid a maxaydani huruudda geedka la yidhaahdo geedka caleenta ka mid a malabka ka mid a waxaa ka mid a xabasuudda oo oo maxaydani iyo dawo oo nebigu ka sheegay caleyhi salaatu wasalaam Een, waxyaabaha kalen u isticmaalna waxaa ku jira eh, kareemyo naturala oo yani natural herba caadi ugu qoran yihiin si aan ugu qoyno maadaaman wax biyo ah u isticmaalin waxaa kaloon maxeedaanay ku darnaa wejiga waxyaabaha lagu xoqo oo kuwa ayagna naturaalka uuna ayaanu isticmaalnaa goormaa kuugu horreysay ee aad samayseen waxyaabahan laysku qurxinayo ee hindisahan iyo halabuurkani wakhtiga uu idinku dhashay goormee ahayd een, 2016 bishii lixaad bishii lixaad baan bilownay annagoo barnaamij dhalinyaro ku jirno video production ka baranayna job centerka ayaa waxaan isku daynay in aan isku xidhno een, video productionkii aan baranay si aan uga duubi lahayn barnaamijyaadkaas hadhow toolana ku xiriirino dadka barnaamijkan heerbalka ah Een, yacni programkaygu aad buu u weynaa kaas heerbalka markaan kasoo gudubno video productionka labadaas ag wadno xiriir yeeshaan labadoodaasi hadhow say usii yeeshaan xiriir aroosyada barnaamijyaadka hablaha u baahan inay si hadhow toole macnaa ugu soo xidhaan waxyaabaha laysku qurxiyo ee aada soo saartaan suuqa weli ma galay gabdhaha ku nool magaaladu ma isticmaalaan haa u gale way isticmaalaan hadda ma jirto meel yani noogu imaadaa waa home waa home business center weeyaan gurigaana loogu imaadaa haa gurigaa laga iibsadaa maalinka khamiistaan sameynaa khamiista markaan iibino khamiista dambe ayaa haddana lasoo noqdaa adu qofba intuu u baahan yahay ayaan kolkaa u sameynaa markaa macaamiishiina idinka iibsanaysaa alaabahaasi laysku qurxinaya aad samayseen marba marka ka dambaysa ma soo koraysaa oo ma la baranayaa ma la jecel yahay mise weli in kooban ayaa weli macaamiilidiina horta aad baa loo jecel yahay waa la imaadaa way sii kordhayaan laakiin halkaan dee ka doonaynay weli jas ma joogno maadaamay weli stil habluu sii jecel yihiin kimikaalisko ay aaminsan yihiin inuu waxaa un cadayn karo uu jidhkooda yacni hagaajin karo haddana macadaalika waan dadaalnaa intii kartidayada marka wax soo saarkiina aada ugu tala gasheen in gabdhuhu isku qurxiyaan oo halkii kimikalka ay ka marsan jireen ay ka marsadaan waxyaabaha dabiiciga ee ka baxa dhirteenna maxay kaga duwan tahay waxyaabaha kimikada waxyaabaha kimikada waxay uga dugan tahay horta qofkii jirkiisii iskinkiisii wax dhaamija ma gaarayo wax dhaawaca ma gaarayo xataa maxaydaanay softineskiisu isbedelaya aada buu qofka u jileecu haanaya kan halka kan kale maxaydaanay maadaama uu kimikaal yahay daamijna gaadhsiinayo lacagtiina ka badan tahay lacagta kan kale uu ku bixin lahaa xataa waxay u noqonaysaa inay u kaydiso qofka resoreskiisii u haysan lahaa u kaydinaysaa qiimaha oo kale markaad barbarigto qiimaha waxyaabaha kimikalka ee lasoo dhoofiyo ee laysku qurxinayo iyo kiinan wadaniga ah qiimuhu intay is dheeryihiin basileeda qiimo aada variation aada u weyn baa jira maadaama yani wixii yahay wax naajiraala uguna talagalnay inaan kolka horeba dee dadku ay ka faa'iidaystaan waxaa qiimo aada u weyn baa jiro oo imika kariimka maa haddii imika shan iyo labaatan dollar ay siisato oo kale halkan oo kale kaga taagnaanaya shan dollar ayuu noqonayaa markaa shaqaiskumale aada buu kala dugan yahay percentage weyn baa u dhexeeya
waa hagaag gabadhaasi la timid hal abuurka ganacsi ee iyadaoo ku sugan magaalada boorame waa saynab sheekh aadan samatar u warramayso waryaheena haashim sheekh cumar good waraysigaasi intaasi haddaan kaga gudubno dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in qaybta labaad ee waraysigaasi aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee berri haddii ilaahay idmo
hagaag haatanna waxaanu jaleecaynaa kaalimihii heesaha waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa allaha u naxariistee maxamed suleymaan tubeec iyo heestii sannad waliba hoodiyo
wal laga helaayo hadhow lagu xasuusta wal laga helaayo hadhow lagu xasuusta noo hagaagin qoloo haweeniyay noo hagaagin qoloo haweeniyay hababinidee dhafiyo hodanaana dhaafi halkiis loogu mahadnaqay laqabaadinindine وحنين الزبادة ولا قد وحنين الزبادة ولا قد no hagage no polawi no hagage no polawi no hagage no polawi no polawi no hagage no polawi no hagage no polawi
kii noo hagaagee noqon loo hanweyn yahay codkaasi maxamed saleebaan tube ciiba hawr axmed intaas aan kaga soo gudubna iyo heeskaasi sanadka cusub markana waa dhinacii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
sanad wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa sanadka cusub uu ku bilanayaa iyadoo horyaalka dalka ingiriiska ciyaarihiisu ay aad isu soo tarayaan islamarkaasina kooxuhu ay kulamo deg dega ciyaarayaan oo kooxaha qaar ay hal maalin oo keliya nasteen haddii aan ku bilaabo kulammada maanta dhacaya iyo weliba suuqii kala iibsiga ciyaartoyda oo furmayo oo aan dibidi ka sheegi doono ciyaartoyda la filayo inay kooxaha baddashaan kulamada maanta layskaga hor imaanayo waxaa ka mid a brighton hof albion waxay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta f c banmouth waxay kooxaha dalka ingiriisku haatan ka wada xusulduubayaan kuwooda qadka dhexe amaba horyaalkaasi aan rajada ka lahayn siday kaga baxsan lahaayeen inay ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi dib ugu noqdaan banley iyo liverpool ayaa kulan adag wada ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee banley waa koox ka mid a kooxaha dhexe hase ahaatee markay kooxaha waaweyn la ciyaarayso ku soo tala gasha inay ugu yaraan dhibco ka goosato leicester city gurigeeda waxay kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee huddersfield town halka stoke city ay soo dhoweynayso kooxda newcastle united waxay kooxda stoke city ka imaanaysaa maalin uu nasashaha kadib markii shan gool iyo waxba ay chelsea kaga soo badisay hase ahaatee everton ayaa maalmahan barbarooyinka ay la daalaadhacaysay manchester united waxa ay ku soo dhoweynaysaa garoogeeda gudison barg ee magaalada liverpool waxaana kooxda kubadda cagta ee manchester united haatan la leeyahay macallinka ee ciyaartoydu iskuma wanaagsanoo waxaa laga yaabaa kooxdan iyo murino inay kala qabsadaan wixii chelsea murino kala qabsaday oo waxaa soo baxaya warar sheegaya haatan in ciyaartoyda qaarkood ay soo sheegayaan in aanay ka helin qaabka uu macallinku u tababaro kooxda la arki doonay halkay sheekadoodu ku dambayso iyo bilashada sanadka cusub kulanka maanta everton ay la ciyaarto manchester ayaa natiijadii ka soo baxda wax badan lagu kala ogaan doonaa halka murino iyo manchester united ay kala marayaan kulamadii habeenkii xalay shalay dhacana waxaa ugu xiisa badnaa kii dhex maray kooxda kubadda cagta ee crystal balis oo la ciyaaraysay manchester city manchester city oo toddoba iyo toban kulan oo xiriira badisay islamarkaasina ku doodaysay inay soo qabato horyaalkii uu macallinkani hore u dhigay ayaa nasiib darrada jirta waxaa lagu qabtay barejo oo waxaa ku qabatay kooxda crystal balis weliba waa la sigay oo in laga badiyo ayaa qarka loo koray markii daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta rigoore aan rasmi ahayn sida dadka ciyaaraha ka faalloodahay ay sheegeen loo dhigay kooxda kubadda cagta ee crystal balis oo la leeyahay ciyaaryahan saha oo rigoorada lagu galay waa uu istuuray islamarkaana waxaa laga yaabaa in kulamada soo socda la ganaaxo maadaama horyaalkaasi sharci uu ka soo baxay qofkii isku dhex tuura gegida danaaxa iyadoo aan la taabanin waxaa loo yaqaano istuurista rigoorada lagu keeno ay taasi u keeni karto ciyaaryahankaasi in la ganaaxo la arki doone waxaa xiriirka f ega iyo ciyaaryahan saha kala qabsada laakiin rigooradii la dhigay waxaa badbaadiyey oo macallinka kooxda kubadda cagta ee guardiola ka fujiyey goolhayaha uu lacagta badan kala soo baxay u dhashay waddanka baraazil ederson kaasi oo rigooradii ka badbaadiyey in uu markaasi ka dhalato sidaasina kooxda kubadda cagta ee manchester city guuldarra ay kaga badbaaday hal dhibic ayayna halkaasi ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee westbromich albion iyo arsenaal oo wada kulmayna waxaa daqiiqadihii ugu dambeeyey kooxda arsenaal gool ay dhalisay haddana ka dhacay ciyaartaasi la yaab ka leh oo ninkii ciyaarta dhexdhexaadinaya garsoorihii ayaa waxa uu rigoore layidhi iyana rigoore ma ahayn u dhigay kooxda kubadda cagta westbermaj albion taasi oo keentay in arsenaal bareejo la geliyo macallinkooda iyo weliba goolhayaha kooxda arsenaal ee peter jeg iyo arsen wenger ayaa labaduba cara ka muujiyey waxa uuna peter jeg sheegay in rigooradaasi aanay sax ahayn hase ahaatee dood dheer maxay u taraysaa kooxda maadaama laba dhibcood halkaasi ay ku waayeen suuqa kaliibsiga ciyaartooyda haddii aan si kooban u dulmaro waxaa wararka ugu dambeeyey oo soo baxaya ay sheegayaan in haatan meel wanaagsan ay marayso sidii ay ciyaartoyda kooxaha dalkaasi ingiriisku ay u kala iibsan lahaayeen ciyaartoyda loogu doondoonista badan yahay kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa boqol iyo labaatan milyan waxay ku doonaysaa eden hazard in ay kala soo wareegto kooxda kubadda cagta ee chelsea halka kooxda kubadda cagta ee arsenal ciyaaryahankooda alexis sanchesna laga yaabo inuu manchester city degdeg ugu biiro maadaama weeraryahankooda jesus uu ciyaartii shalay galab ku dhaawacmay kooxda kubadda cagta ee southamptonna waxay doondoonaysaa wiilkii ay soo barbaarisay tia wilcott oo boos ka la kooxda kubadda cagta ee arsenal arsenal ayaa iyana haddii uu sanchez ka tago waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa inay ku soo bedelato ciyaaryahan mahares dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga taatani kulan dambe waa mascado idila sanad wanaagsan oo wacan eebba ha inooga dhigo sanadkan inoo bishay maanta tani kulan dambe
aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan codkii macanaa cabdihani xaashi raaxada dunidu waa naftii gacala kuu roone raxmaddii adduunkay qalbigu raalli kaa noqoye raxaan reer jacaylkii i baday reenka iyo taa raadkiyo xusuustuu qalbiga igaga sii baabay cadowgii lahaa kala raaraad maalma lala fiiqday maalma lala fiiqday raxada dunidu waa nafti gacala kuu roone raxmadii adduunkay qalbigu raalikaa noqoye raxaan reed jacaylkii i baday reenka iyo taa raadkiyo xusuustuu qalbiga igaga sii raabay cadowgii lahaa kala raaraad maalma lala fiiqday maalma la rafiiqday mar haddaan karayno nolosha xukumadii taagnay mar haddaan karayno nolosha xukumadii taagnay mar haddaynu reer buuxannahay oo rugwadayaala mar haddaynu reer buuxannahay oo rugwadayaala awaba waa ka roobna helay oo waa ka roobna helay dhibciyo dhibciyo rabbiyow adiga mahad iskale rabbiyow rabbiyow adiga mahad iskale waa sidaan rabaye rasamaaliyo raswankayeen ubadna nooraa raswankayeel ubadna noo raacay raswanka yeelyeelyeel ubadna noo raacay rabbiyow adiga mahad iskale rabbiyow rabbiyow adiga mahad iskale waa sidaan rabaye rasamaaliyo heestaasi idaacaddeenii dhallinyarada ayaan kusoo gebagabeynaynaa jacfar kukaay anigoo saare cabdi axmed iyo maxamed cabdisandheeraba dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
rafadkiiyo lowrkii cishqiga raran gubyoodkiisa quustiyo rajada aymiduun ruuxdu filanaysay raygiyo go'aankiyo tashiga aan rogrogay waayo raadinteeda guushaan u maray raacdaadiyo daalka rafadkiyo lowrkii cishqigu qaragubyoodkiisa quustiyo rajada aymiduun ruuxdu filanaysay raygiyo go'aankiyo tashiga aan rogrogay waayo arinteeda guushaan u maray raacdadiyo dalka